dhegaystayaal idilahaantiinba marka hore waad salaamantihiin waxaynu waarbixinteenna aynu kusoo qaadan doonaa mudanayaasha guddida arrimaha gudaha nabadgelyada ee difaaca ee golahaasi guurtida somalilan oo xarunta baarlamaanka kulan xog waraysi ah kula qaatay wasiirka wasaaraddaasi gaashaandhigga somalilan mudane ciise axmed yuusuf xawar isla markaa ka waraystay arrimaha nabadgelyada ee dalka kulankaasi oo ay warbaahintu dibad joog ka ahayd ayaa markii uu soo dhammaaday waxaa si wada jir ah warbaahinta ugu warramay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga somalilan mudane ciise axmed yuusuf xawar iyo guddoomiyaha guddida arrimaha gudaha nabadgelyada iyo difaaca ee golahaasi guurtida somalilan xildhibaan maxamed cabdiraxmaan ciise axmed yuusuf xawar wasiirka wasaaradda gaashaandhigga somalilan ayaa ka xoogaal warramay ujeeddadii uu kulankooda aadasi daaranaa iyo waxyaabihii ay ka wada hadleen guddidaasi arrimaha gudaha nabadgelyada iyo difaaca ee golaha guurtida bismi illahi raxmaan raxiim sida gudoomiyuhu sheegay saaka halka waxaan kula kulmay guddiga amniga iyo difaaca jamhuuriyadda somalilan ee golaha wakiil golaha guurtida waana run waa arrin waajiba sidaa uu ka dhawaajiyey isxog waraysi maadaama guddiga wada shaqeyn joogtaa naga dhexayso iyo waxa guddigana u qaabilsan yihiin golaha guurtida xagga difaaca iyo iyo amni nabadgelyada qaranka annana aanu nahay hay-adihii ama wasaaradihii wakiilka ka ahaa qaranka uga ahaa mas-uuliyadaha inaan xog waraysano oo joogtayno saranka iyaga walina ay uso noogu socotay runtii waa shaqo wanaagga qaranka ama dawliga ah habka dawliga ah wada xisaabtanka hay-adaha amin dawliga ah waana si fiican oo runtii sharaf iyo xis iyo wanaag laba noogu soo dhammaatay warbixin guud oo saraaxiya oo furan su-aalale oo xoguray macnaha taama baanu isweydaarsanay aad baan ugu mahad ugu mahad celinayaa sida mugale ee sharafta leh ee runtii maqaamka cisada leh ay ugu qaabileen guddigu intaasaan kusoo koobaya waana wada shaqayn doonaa wax joogtaa bay noqonaysaa runtii oo maa markii ugu horeysay wax noo socda insha allah doonana abayahaanaysa aad baan idin salaamay dhankiisana guddoomiyaha guddida arrimaha gudaha nabadgelyada iyo difaaca ee golahaasi guurtida somalilan xildhibaan maxamed cabdiraxmaan maxamed ilka case in mas-uuliyiinta qaranka ee ay xogwaraystaan in wixii warbixin ah ee ay siiyaan ay guddidaasi goloweynaha dib ugu celin doonto isla markaasina ka horjeedin doonto arrimaha gudaha nabadgelyada difaaca ee golaha guurtida wasiirka wasaaradda gaashaandhigga mudane ciise axmed yuusuf kolley sida caadadaa waxa weeyaan guddidani waxay u xil saarantay dabagalka iyo la socodka habsami gudashada iyo taabagelinta xasinoolida iyo amniga sidoo kale xaqiijinta iyo qiimaynta iyo siyaasadda qiimaynta siyaasadda iyo nabadgelyada iyo difaaca dalka marka kulanka yagaasi waxa uu daaranaa u sidii xoogogaal aan ugu noqon lahayn waajibaadka ay qaranka u hayso wasaaraddu runtiina si wanaagsan baanu uga mahadnaqaynaa warbixin waafiuna siiyey wixii intaa ka badan kolley warbixinta golahaanu siin doonaa laakiin wuxuu daaranaa uun gudashada waajibaadka aanu qaranka labadayada u hayno iyo isxogwaraysigiisa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu dhegaystayaal waad mahadsantiin intaynu warbixin warbixinta la mid aynu ku kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo